إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo iyo qarxyo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose nin siyaasadda ku lug leh ayaa si qoto dheer uga hadlay damaca siyaasadeed ee kooxda suufiyada ee lagula dagaalamayo gobolka galgaduud askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysanayay mooto ayaa askari ka tirsan dowladda federaalk waxa uu u dilay wax ka yar lix kun oo shilinka soomaaliga ah mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragti ka dhiibtay hadalkii guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay xarun lagu sameeyo hubka oo ku taalo waddanka ruushka intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada dhanka kalena ku aadan lix iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun labaatan iyo kowda warkii oo fidsan in ka badan shan iyo toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo iyo qaraxyo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose warkaas iyo warar kale waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa xalay weerar ku ekeeyay ciidamo ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerar xasminaya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ka fuliyeen halka loo yaqaana haanta dheer ee degmada afgooye halka oo ciidamo ay fariisin ku leeyihiin ugu yaraantii shan askari oo ka tirsan ciidamadii weerarka lagu qaaday ee dowladda federaalk ayaa halkaa ku nafwaayey laba kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray dhismaha halkaa ku yiil ee ciidamadu ay ku sugnaayeen ayaa lagu waramayaa in uu burburay waxaana lagu waramayaa in agab ciidan ay furteen askarta xarakada shabaabulmujaahidiin qaar kale oo ka mid a ciidamada ku sugan afgooye ayaa waxa ay saa ka tageen halkii weerarku uu ka dhacay hase yeeshee qarax ayaa la kacay ugu yaraantii saddex askari ayaa waxaa la xaqiijiyey halkaa in ay iyana saaka ku nafwaayeen isla afgooye xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar ku qadeen fariisan ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin buundada yar ee magaalada gudaheeda ku taalla laba askari ayaa la xaqiijiyey halkaa in lagu dilay iyadoo afar kalena la dhaawacay isugeyn askarta xalay iyo saakii lagu dilay afgooye dhimashadoodu waa toban askari halka dhaawacuna ay lix yihiin isla degmada afgooye qudheeda xalay waxaa ka dhacay weerar lagu qaaday halka loo yaqaan mukayga laakiin faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaaraha ee ka dhashay janaale oo isla shabeellaha hoose ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan ayaa lagu weeraray waxaana weerarkaasi fuliyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin isla shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka golweyn ee duleedka degmada bulomareer in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxay weerar foolkafoola ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani dagaal culus ayaa lagu waramayaa halkaa inuu ka dhacay sidoo kale ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin isla jubbada hoose xalay waxa ay ka fuliyeen weerar kale oo ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo gaar ahaana deegaanka baarka dhanka gobol galguduud colaad ayaa weli waxa ay ka jirtaa degmada gurceel oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalk ah iyo kuwa galmudug oo safa iyo kooxda suufiyada oo safka kala ka soo jeeday waxaana dagaaladaasi ku dhintay askar aad u fara badan halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen miidad ayaa lagu waramayaa in magaalada gudaheeda ay yaalaan burbur xoogle ayaa magaalada laga dareemayaa iyada oo haawanaysa oo dadka shacabka ay ka carareen ciidamada ayaana weli magaalada isku hor fadhiya waxaa soo taraya dadka ka hadlaya xaaladda colaadeed ee ka jirta magaalada gurceel yuusuf indhacadde oo horey wasiir dowlo uga ahaa dowladda federaalka iminkana ah sarkaal ciidan ayaa sheegaya in kooxda suufiyada wax deeqa aan la arkin islamarkaana loo baahan yahay in gebigoodba lasoo afjaro waxa uu sheegay in xilligii shariif sheekh axmed madaxweynaha ahaa iyo xilligii xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne ahaa iyo xilligan oo farmaajo uu jooga saddexda marba heshiisya lala galay islamarkaasina la siiyey qarash iyo xilal intaba laakiinse arrimahaas ay ku filaa waayeen wuxuu ku tilmaamay koox kaan kara ah islamarkaasina astaahesha in lasoo afjaro nimankaas horta waa waa kaan kara waay fidmo waay kaan karana in la- in la- in qofka la gooyo maahane xal kale male nimankaasu way dhimaa ha dhinteen qofkii dhimaa ilaahay eh, wadkiisa galaa dhimanaaya amaa dowladda galmudug waa inay meesha u adkaato nimankaa meesha ka saar amaa waa in wax galmudug leeraa meesha ka baxaanoo ayagu ay la wareegaan meesha yani xal kale oo imaan karaa ma jiro wadahadal horaa loogu daalay in lacag la siiyo horaa loogu daalay garaadda horaa loogu daalay ee yacni wasiirra waa la siiyey xaaladda colaadeed ee ka jirta magaalada gurceel ayaa waxa ay saamaysay dad aad u fara badan kuwaas oo iminka geeda hoostood ku sugan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalk dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka isgoyska aadan dheere ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ragga dilka geystay ayaa waxay askarigan ay khaarijiyeen ka furteen qori uu ku hubeysnaa sida uu warkan ku faahfaahinayo mahad cubeyd wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysta mooto ayaa askari ka tirsan dowladda federaalk waxa uu u dilay wax ka yar lix kun oo shilinka soomaaliga ah
dibadbax ayaa ka dhashay kadib dil uu askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka u geystay wiil ku shaqaysanaya mootada labalgooleyda dilka ayaa yimid ka gadaal markii uu askarigu wiilka weydiistay lacag baad ah oo dhan toban kun oo shilinka soomaaliga ah askarigii ayaa ka carooday arrinkaas wuxuuna islamarkiiba goobta ku dilay wiilkii mootoolaha ahaa isku soo baxay halkaas ka dhigeen dad ka carooday dilka loo geystay wiilkan oo iskugu jiray dad ku shaqaysta mootooyinka iyo qaar ka mid ah bulshada ayaa la hadlay warbaahinta maanta wiilka meesha lagu dilay wuxuu ahaa mid labalugaaley ee ka kiraysto weliba kira ayay ka ahayd waxa laysku haystana waa toban kun isi misena macnaha ee shan kun ayaan hayaa waa kuu soo celinaa maya iima soo laabanaysid ayay ahayd marka dhibkan meesha ka taagan ilaahay ayaa yaqaano laakiin qofka mas-uulka ka ah in uu qabto ciidankaas wuu soo saari karaa qof alaala qofka meesha uu keenay wuu og yahay qof inta ay tiradooda ay tahay wuu u tirkooban yihiin ciidan xisaab aysan lahayn ma joogo meeshan ciidankaas shacabka muslimiinta oo maskiinta ah ee baabi'inayo ha laga qabta ayaan leeyahay shan kun oo shilin soomaaliya loo dila soomaali weyney haddaa qof walba u cabsado oo guriga gadaal u galo berina tiya usha walaalkaa ku dhacda gumidkeeda kuu yeelo haddii xaqa laga hadlo ee saana maahan saana laisku dhaamo sidoo kale qaar ka mid ah dadkan ayaa waxay yidhaahdeen sidan shan kunoo loo dili ma haysto buga la sii ama kan magaciisa muuqkeena loo dilo daradoo midaa meeshan lagu dili ma fahamino waxaana maalin kasta dhacdaa nin shan kun loo dilay maanta oo keliya ma aragno maalin kastaa nagu sameeya aniga yaa ujeedid maanta mootada soo wado toban liif ka badan ay ugu dhacdo ba- baalotooyinaa lagu ridaa laakiin dadka ninna dilay ninka dilana waxay dhahayeen een, waa la haayaa haddana mudaaharaadka wax nagu khasbana waxay tahay macnaha xaquuq darada neesto maalin kastaba noola dilaayo oo dhibaatada maanta nagu taagan aa- aa- mudaaharaadka nagu khasbay maalin kasta baadaana laga qaadaa qof waxa noo qabanaya mala hadda cunug walaalkeena meeshan lagu dilay maalin kasta nusdoora nalaga qaadaa qof waxa noo qabta anan dadkan shan shan kuna ku wadnaa nusdoora lagaga qaadaa waxaan ka faa'iidooya malaan shidaal qaaliya ugu naqday mootii sideed doora ku wadaa nusdoora lagaga qaadana waxaan awooda malaan waa lii dilooya lacagta loo dilay wiilkan ku shaqaysanaya mootada labalgooleyda ayaa ah mid si maalinla ah looga qaado mootoleyda haddii ay diidaanna loo dilo waxaana maalmo ka hor ka dhacay halka lagu dilay wiilkan fal dil ah oo loo geystay wiil ku shaqaysanaya gaadiidka mootada kaas oo isagana naftiisa ku waayay toban kun oo shilinka soomaaliga ah mid ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed faahfaahinta warkaas waxaa halkaa nooga sii ambaqaadaya cabdisamed cabdulaahi sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay falkii gafka ahaa ee uu diinta islaamka kula kacay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cali saciid fiqi sheekh abu muslim ayaa marka uu daawaday ka gadaal filimka islamarkaana uu si adag u dhuuxay hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu ka hadlay xukunka ay shareecada islaamka ah ninkaas ku xukuntay allah subxaana wa tacala wuxuu leeyay qad badat albaqdaa'u min afwaahihim carada ay qabaan islaamka ay u qabaan afkooday ka soo muuqatay soo ma jeed islaamku waxba ma tarayo islaamku wuxuu soomaali u qabanaya lama arko islaamku saas markay leeyihiin caradaasi carabkooda ka soo muuqanaysa bal ilaahay wuxuu noo sheegay intaas carabka ka soo dhaadhacaya ma ahee wamaa tukhfii suduuruhum akbar laabtooda waxa ku dhex jira ayaa ka weyn dadkani markaasuu ilaahay kusoo gebagabeeyey bal ulaa'ika hum الظaalimuun inay dhaalimiin yihiin ayuu ilaahay noo sheegay aayad kale isla suuratu nuur ku jirta qaybteeda dambe fii suurati nuur allah wuxuu leeyahay markuu ka soo sheekeeyey kadib waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum alfaasiquun haddana dad daacada ilaahay ka baxay faasiqiin ah inay yihiin buu ilaahay aayaddaa ku sheegaya soo ma jeedid ilahay saasuu subxaana wa tacaala noogu tilmaamaya waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala inoo sheegaya sharciga ilaahay iyo diinka ilaahay kitaabka ilaahay inta yaalla inaysan rabin oo ay gaalo rabaan hadalladoodan way ka muuqataa maxay tahay sababta keentay in madaxda dowladda federaalka ah ay ku dhiirtaan diinta islaamka isla markaana ay geystaan gaf ka dhan ah waxaa arrintaas ka jawaabayay sheekh abuu muslim marka waa dad la soo barbaariyey oo xilligii waxay u arkayeen gaalada aynan la gaban lahayn waxay ka rabaan dadkan aynan la gaban lahayn oo ay bannaanka soo dhigi lahaayeen oo ay risaaladooda iyo mabda'ooda ay bannaanka soo dhigi lahaayeen waana ay ka muuqataa weeyaan oo hadalladoodii ayaa ka muuqata matalan wuxuu leeyahay ninkan eh, ka dhex- ku dhex jiray hadallada een, waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay al-shabaab waxay rabaan shareeco oo la fiirso annaguna waxaan rabnaa buu leeyahay nidaam dowladeed oo annaga aanu isku camcaminay soo dhodhoobnay isku xirxirnay labada kala duwan marka sidaa daraaddeed waa inaan ku qancinaa buu leeyahay shabaab oo aan kan wada qaadanna kooxdani waxa weeyaan xilligan inay isa soo bandhigaan waxaa keenaya waxa weeyaan waa dad duruustii la soo siiyey inay waaqican camaliyan u sameeyaan waxna tusaale leeyahay ugu dambeyn dardaaran ayuu sheekha u jeediyey ummadda soomaaliyeed soomaaliyay walaalayaal aa- aan fahamno horta dadkani maxay yihiin kow aan fahamno maxay noo maleegayaan ninka caddaanka ah markuu soomaaliya yimaado waxaas uu ku hadlo soomaali dhan baa ka cilahay laakiin nin madow oo kugu qabiil ah oo kugu luqad ah ayaa lagugu qaldaya lagu soo hordhigaya midda kale soomaali maxaa laga rabaa waa inay fahamtaa war soomaaliyay muslimiin baa tihiin markii laydin fahamay soo maji gaaloo dhan baa soo duushay dalkaa lagu soo duulay maxay idinka rabtaa gaalo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid qofka soomaaliyeed maanta waxaa la gudboon kow inuu ka baraa'a qaato waa midda koowaad labo inuu u caroodo saddex waa inuu ku kufriyaa afar waa inuu la dagaalamaa war muslimiin yahay nala arka weeye saacadii lasoo dhaafay ayay alkataa'ib baahisay xalqadii koob iyo tobanaad ee silsiladda taxanaha ahayd ee saa'a maa yaxkumuun taasoo qaybtii u dambeysay loogu magacdaray la dagaalamka shareecada islaamka waxaa ka soo muuqanaya qaybtan madax ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo soo bandhigaya mabaadi'da ay ka aaminsan yihiin diinta islaamka waxyaabaha ugu daran ee lagu arkay muuqaalkaas waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cali saciid oo sheegaya in diinta islaamka ay ummadda soomaaliyeed waxba u tari doonin qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay hadalkii kasoo yaray guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya haashim cabdinaasir waxaa isu soo taraya qeybaha kala duwan ee bulshada ee ka fal celinaya hadalkii gefka ahaa ee ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cali sayid fiqi qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay hadalka guddoomiyaha kaas oo sheegay in dadka soomaaliyeed ay ku lugi'i doonaan ku dhaqanka diinta islaamka isagoona hoosta ka xariiqay in diinta islaamka ay waxba u tari weysay waddamada carbeed oo muddada dheer ku soo dhaqmayey qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan oo ka fal celiyay hadalka ninkan ayaa sheegay in guddoomiyaha uu ka mid yahay dadka ay reer galbeedku soo carbisteen kuwaas oo doonaya inay ku dhalan rogaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed gudoomiyaha koonfur galbeed oon daawada warkiisa iyo wixiisana dee waxa weeyaan dad eh, ma arkaysaa eh, gaalo jeceel ah oo dad gaal ay soo korsatay waa beentis waxaas wax kama jiraan waa dad dad lasoo carbiyey weeyaane ma arkaysaa reer galbeedka iyo diina caabka ay soo tar ay soo carbiyeen loo talagalay dadka inuu bedelo maskaxdu ka bedelo loogu talagalay weeyaan marka waxaas waxba kama jiraan annaga waxa weeyaan dadkan eh, dee waxa weye markii jawaabta waxa weeyaan meesha ay ku qorneed waxa weeye waa nin iska hadlay waxba aan garanayni oo ma arkaysaa eh, aan iska warqabinba macnaha niminkan waa nimankii la yiri weeyaane sheekha baa yiri wuxuu yidhi qadaadka injirta qadaadka ka cunaysa war uma hayaan hataa marka waxa ay ka hadli karaan iyo waxa ay andorasi karaan iyo waxa qiyaasi karaan nimankan ma jiraan marka waxaan leeyahay fikirkay fikirkay gaaban ninkan gaalada hataa caddaanka isagaa ka daran siduu u hadlayo waxaasoo dhan waxaa ka keena waa diin banaan waxaa kasoo burqanaya waxa weeyaan waa munaafiqnimo ku jirta weeyaan marka muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay dadka lasoo banbaxaya ceelmaaniyadda iyo nacaabka ay u qabaan diinta islaamka iyadoona xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha saa'a maa yaxkumuun ay ka soo muuqdeen siyaasiyiin iyo madax ka tirsan dowladda federaalka oo meel uga dhacaya diinta islaamka halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dabka kacay xarun lagu sameeyo hubka oo ku taala wadanka ruushka inta la xaqiijiyey toddoba ruux ayaa ku dhimatay sagaal kalena waa lagu la-yahay dab xoogan oo ka kacay xarun lagu sameeyo hubka oo ku taala mandiqada rayazan ee bartamaha dalka ruushka sida ay shaacisay wasaaradda xaaladaha degdega ah ee wadankaas bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa waxa ay ku sheegtay in dabku uu ka kacay howl weyn oo ay samaysatay warshadda taas oo sababtay dhimashada toddoba ruux qaar kale oo dhaawacyo qabana la dhigay isbitaalada halka sagaal kale oo la la-yahayna aanan la ogeyn halka ay ku dambeeyaan sidoo kale wasaaradda ruushka ayaa intaasi waxa ay ku dartay in goobta ay ku sugnaayeen in ka badan boqol iyo toddobaatan ka mid ah qolyaha debdemiska warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa nagaynta